aad baad u mahadsan tahay wadanka waxa weeye etoobiya iyo waxa weeye dowlad deegaanka waxa weeye dastuuraha ka jira dastuur waxa weeye federaal baa jira mid deegaan ayaa isaguna jira dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo ah xisbigan talada haya ee xaadirkan waxa weeye majaraha deegaanka u haya marka xisbigu waxa weeye golaha ugu sarreeya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya waa golaha dhexe guddigiisa fulinta ayaa waxa weeye fadhiisatay go-aan bay qaadatay go-aankuna ma ahayn mid waxa weeye golaha dhexe ka yimid waxay ahayd mid waxa weeye mataqaanaa ex president waxa weye madaxweyne cabdi maxamed cumar uu waxa weeye ku codsaday mataqaanaa in xilka uu waxa weeye si nabadgelyo ah uu u wareejiyo xisbigu waxa weeye golaha dhexe cidda ay doortaanna waxa weeye uu xilka u tiriyo afartii sane ee ugu dambeysay marar fara badan ayuu talooyin noocaasa waxa weeye noo soo bandhigay intaana waxa weeye xagga xisbiga ayuunbay ka suuroobi lahayd waxa weeye go-aanku uu ku leeyahay anigu waan daalay muddo badan baan shaqeeyey marka waxaan rabaa in maaragtay xilka aniga waxa weye cidle lagu wareejiyo laakiin ilaahay hadda ka hor ma qadarin maanta ayay dhacday golaha dhexana wuu soo dhoweeyey arrintaas sidaas ayay ku timid